أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah kooxaha mucaaradka oo mar kale ku dhawaaqay dibadbax ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya xilli uu gabaabsi yahay muddaxileedka xasan gurguurte barnaamijka ayaad ku maqli doontaan taliska booliska kooxda riddada soomaaliya oo digniin u diray maleeshiyaad ka tirsan maamulka galmudug oo weli daacad u ah qoorqoor cudur halis ah oo ka dilaacay waddanka faransiiska iyo digniinno arrinkaasi laga bixinayo tahriibayaal soomaali ah oo mar kale lagu xidhay magaalada taraabulis ee waddanka liibiya munaasabad ay macad uga qalinjabinayeen tobannaan arday ah oo u dhalatay mid ka mid a beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee gadoh oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolkaasi munaasabaddaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan iyo warbixin kale oo ka mid ah warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan kooxaha mucaaradka ayaa mar kale ku dhawaaqay dibadbax ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya xilli uu gabaabsi yahay muddaxileedka xasan gurguurte shir jaraa'id oo maanta gelinkii dambe ay qabteen mucaaradka kooxda riddada soomaaliya ayay ku dhaleeceeyeen sidii ay kooxda riddada u fashirisay dibadbixii shalay ay ku qabsadeen qaybo yar oo ka mid ah magaalada muqdisho iyagoo dhanka kalena ku dhawaaqay qabashada dibadbax hor leh oo magaalada muqdisho ay ka ridi doonaan waxaana ay sheegeen in dibadbaxaasi uu ku beegan yahay lix iyo tobanka bishan shanaad ee hadda aan ku guda jirno xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa warbaahinta u sharaxay wixii shalay qabsaday siyaasiyiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda
waxaan rabaa keliya inaan ku daro shalay wixii magaaladan ka dhacay ma muujinayn dowladnimo ma tilmaamayn dimuquraadiyad ma tilmaamayn awoodda dowladnimada oo xilkasnimo loo adeegsaday waxay khatar ku ahayd dalka dowladnimada waxaa ayaan dara ah inshalla aan markhaati u ahayn in hoygii madaxweyne sheekh shariif uu joogay ay ku wareegsaneed in ka badan soddon baawuur oo gaashaaman oo dhashiikayaal iyo baabeeyaal ay ka buuxaan in ciidankii dowladda soomaaliyeed lagu dul wareejiyo meesha madaxweynuhu deganaa in madaxweyne cabdikariin guuleed iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo wasiiro dawaa iyo senatar cabdi qaybdiid guriga ay joogeen albaabkooda iyo koofi gurigii ay joogeen albaabkooda lagu gooyey ciidan meel walbana lagu soo wareejiyey iyagana la amray in meeshaas lagu weeraro in hotel jaziira albaabkiisa beebeeyaal la soo dhigo in hotel jaziira hortiisa dhashiikayaal lagu xidho in dadkii ka soo baxayay gurigayga ay ka soo bixi waayaan xabad lagu kala ceyriyo in ra-iisul wasaare rooble wasiir cabdiraxmaan cinte iyo doctor cabdinaasir iyo rag kale oo isla socda oo jaziira hotel u soo socda laga celiyey jidka oo la isu soo mari waayo jaiga iyo hotel jaziira waxay tilmaamaysaa dalkan meesha uu joogo waxaa kaley muujinaysaa wixii aan ka dignay intaas iyadoo jirta oo dalkani uu khatar galay in madaxweynaha soomaaliya uu idaacadda ka istaago intuu shacabka soomaaliyeed u sheegi lahaa sidii khatartan loo xalli lahaa inuu yidhaahdo cadowga labaad shabaabka ka sokoow waa siyaasiyiinta uu shalay jasiire la fadhiyey oo dhiiggeenna bannaysto waa ayaan darra weyn الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka taliska booliska kooxda ridada soomaaliya ayaa digniin u diray maleeshiyaad ka tirsan maamulka galmudug oo weli daacad u ah qoorqoor haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwanayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kooxda xukuumadda muqdisho oo amar dul dhigtay maleeshiyaad ku sugan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug kooxda villa soomaaliya ayaa amar ku siisay maleeshiyaadka booliiska ee ka howlgala galmudug inay si buuxda ugu hoggaansamaan taliyaha cusub ee maamulka gurgurtee u magacaabay qaybta booliiska ee galmudug taliya ku-xigeenka booliiska ee maamulka muqdisho cismaan kaniif ayaa askarta faray in ay la shaqeeyaan taliyaha cusub maxamed daahir cabdulle xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya villa soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor xiisadda ayaa sii xoogeysatay kadib markii taliyihii hore khaliif cabdulle maalin uu taageero ka helay qoorqoor islamarkaana uu dib ugu magacaabay xilkaasi taasoo dhalisay muran xooggan oo salka ku haya doorashooyinka galmudug kooxda villa soomaaliya ayaa sheegtay in isbeddelka taliska uu yahay arrin caadi ah balse xaaladda siyaasadeed ee galmudug ayaa laga cabsi qabaa inay cirka isku sii shareerto gaar ahaan magaalada dhuusamareeb si kastaba khilaafkan ka curtay dhinaca galmudug oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka ayaa barbillo u ah mawjado siyaasadeed oo isdiidan oo suuragal ay tahay in ay isku fara saaraan maleeshiyaadka kala taabacsan gurguurte iyo qoorqoor waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa faransiiska oo ku dhawaaqeen cudurka hanta virus uu ka dilaacay dalkaasi wasiirka caafimaadka faransiiska ayaa maanta oo isniinna si rasmi ah ugu dhawaaqday in cudurka halista ah ee hanta virus laga helay gudaha waddanka faransiiska waxay sheegtay in kiiskani si gaar ah looga helay haweeney u dhalatay faransiiska kana mid ahayd rakaabka markab dalxiis oo cudurkani uu dhowaan ka dilaacay kaas oo kasoo sharaacday argentina haweeneyda laga helay cudurkan ayaa ka mid ahayd shan rakaab faransiis ah oo laga soo daadguriyey markabkii uu fayrasku ku faafay kuwaas oo lagu geliyey karantiil magaalada baariis ee caasimadda faransiiska sida ay wasaaraddu u sheegtay idaacadda faransa inter haweeneydan laga helay cudurka ayaa aada u xanuunsatay habeennimadii isniinta ee xalay iyadoo baaritaano lagu sameeyey ugu dambeyn lagu xaqiijiyey jiritaanka xanuunkan waxaa kale oo ay xustay in afarta ruux oo kale ee weli ku jira karantiilka laga helay natiijooyin taban balse tijaabo kale lagu celin doono iyadoo saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in ilaa iyo hadda gudaha faransiiska la aqoonsaday labaiyo labaatan xaaladood oo xiriir la leh hantafirus howlgal dib loogu soo celinayo rakaabka saaran markabka dalxiiska ee cudurkani uu ka dilaacay ayaa weli socdaa iyadoo saraakiisha maraykanka ay shalay axaddii sheegeen in qof maraykan ah laga helay fayraskan saddex rakaab ah oo saarnaa markabka ayaa ku nafwaayey xanuunkan kuwaas oo kala ahaa lamaana u dhashay dalka netherland iyo sidoo kale haweeney u dhalatay waddanka jarmalka halka kuwo kalena uu soo ritay axaddii shalay waxaa howlgalkan lagu daadguriyey sagaashan iyo afar qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa markabkan kuwaasoo dib loogu celiyey sagaal iyo toban dal oo ay ka kala socdeen saraakiisha sbain ayaa sheegay in markabkan ay saarnaayeen ku dhowaad boqol iyo konton rakaab iyo shaqaale ah kuwaas oo ka kala yimid saddex iyo labaatan dal ayna daadkurayntoodu sii socon doonto iyadoo la filayo in duulimaadyada ugu dambeeya galabnimada isniinta lagu celin doono awstaraaliya iyo netherlan ururka la baxay caafimaadka adduunka w h o ayaa ku taliyey in dadkan laga soo dejiyey markabka la saaro karantiil soconaya afartan iyo laba maalmood iyo dabagal joogto ah dalalka sida faransiiska sbain griiga iyo ingiriiska ayaa durbo bilaabay karantiilka rakaabka soo laabtay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa soomaali badan oo lagu xiray caasibadda liibiya xilli ay soomaali badan ku jiraan jeelasha dalkaasi macluumaadka la helayo ayaa tilmaamaya in ciidamada liibiya tan iyo jimcihii ay gudaha magaaladaasi ka qabqabteen in ka badan lix boqol oo tahriib u socday kuwaasoo ay ku jiraan soomaali tiro badan goobjooga ku sugan magaalada tarabolis ayaa warbaahinta u sheegay in dadka soomaaliyeed ee howlgalka lagu qabtay ay gaarayaan in ka badan saddex boqol oo qof kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar iyagoona markii la qabanayay la weydiiyey sharciyada ay ku joogaan dalkaasi arrintan ayaana la sheegay inay qayb ka tahay howlgallo ballaaran oo ka socda magaalada tarabolis kuwaas oo la tilmaamay in lagu beegsanayo dadka ajaanibta ah ee aan haysan sharciyada joogitaanka liibiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ah u tiilay duleedka magaalada masagawaay waxaana lagu dilay hal murtad oo lagu magacaabi jiray rooble muxiyidiin xasan waxaana lagu soo khanimaystay qori iyo boosh uu watay hiiraan ciidamada mujaahidiintu qaraxay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay goob isbaaro ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyada riddada baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen xerada maleeshiyada riddada ee makuuda ee ku taal magaalada baydhaba xubintiina cabdiwahaab caawo waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad ay macad uga qalin jabinayeen tobaneeyo arday ah oo u dhalatay mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan gobolkaasi munaasabadan oo ahayd gebagabada macadka ibnu kathiir litasxiixilqur'aan oo ay wax ku baran jireen dhalinta beesha hubeer ee degta deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gadoh ayaa ka dhacday masaajidka dabaqeenka ee deegaanka ilbeeto machadkan oo furnaa muddo lix bilood ah ayaa waxaa ka qalin jebiyey afartan arday oo u dhalatay beesha hubeer waxaana munaasabadii gebagabada ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey maamulaha macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan ee deegaanka ilbeeto ee wilaayada gado alxamdu lilaahi rab lcaalamiin washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin laa raba lana siwaahu walaa nacbuda ila iyaah mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu insha allahu tacaala may ku horbiyaane xalqadii ibnu kathiir litasiix tilaawati alqur'aan liqabiilati hubeer meelaan ka furnayti xalqadaas haddii unu xusna taariikhda la furi may la furayhi tumaysa diida jamaadul uulaa kun afar boqol afartan iyo todoba maalin talaadaa bifadlihi ilaahi subxaana wa tacaala ka mahadsanamay ikhtitaamsha linfidhiya tumaysiid maalinta tumaysiyeeda dulqacda kun afar boqol afartan iyo todoba maalin taleeda ah muddada dowradayaada socotay mayu ahaan libilood iyo shan maalmooda socotay dowrada dowrada maclimiinta ha ku qalanjibiidii tiradii waa afartan maalin oo qabiilka ku tirsanwo duruusta iyo muqararka xalqadaas ee ka socday kow qur'aanka kariimka oo maqsuudka hayay waa tasix shayin furnaay iyo culumtiisa oo kumid ah tuxfat اlatfaal iyo altaysiir fi axkaami اtajwiid iyo matn اljazariya iyo tafsiirka qur'aanka kariimka oo lama juz ah iyado oo baal socotay duruus sharciya ah oo kumida kitaabka alusuul اhalaaa iyo adduruus اlmuhima iyo alfiqhu اlmuyasar iyo kitaabka yaraa nadmiga hayay alurjuuzat اlmay-iya fi dikri xaali اlashraf اlbariya in sha allah xalqada intaasa muqarar shahayay intaasi inku badanna kabati allah subxaanaه watacaala yaa an mahadnagaana maylana allaahuma laka alxamdu walaka اshukru wailayka yurjacu almru kulluh wbilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey ugaas shukri barre yarow ugaaska beesha xasan gaalshireed leh iyo ugaas xasan aadan ugaaska beesha laysaan bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibata lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala alظaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana maxameda cabduhu warasuuluh awalan ilaahay baa mahadsan ilaahaygii nimcooyinka aan farada badan la siiyey oo igu horeysa islaamnimo iyo iimaan ilaahaygii barwaaqada iyo roobkan iyo amnigan la siiyey ilaahaygaasaa mahad leh wujuuhdan quraxda badan ee qur-aanka xifdiyey dadkii qaalqaaliyey oo maaragtay sababteedii la imaaday ilaahay baa hergeliyey beesha hogaaneed ee gobolka u bilowday maxadka jazaakum allahu khayra wax khayrlaad bilowdeen ummadda kale oo gobolka degana waxaan ugu baaqaynaa in ay ku daydaan oo ayagana ay bilaabaan maxadkan imad la mid ah jazaakum allahu khayran waxaan leenahay beesha wax khayraad bilowdeen dafcooyinkala hareeya intaasaan kula dardaarmaynaa ilaahay khayr aysiiyo xilligii duruubta igu adkeed oo abaarta jirtay ayaa dabar adeegteen ilaahayna waa idinku guuleeyey marka waxaan leeyahay hore u sii wado dafcooyinkana soo xareeya insha allahu intaasaan leeyahay waana idin garab taagannahay beelaha kalena waa ku ugu baaqayna inay qaataan intaasaan kusoo koobaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى يا مهندقانا مهضلين كواب كورنيا مهندقانا إلهي سبحانه وتعالى تنسل وإن تعودوا نعمة الله لا تحسوها مركا رنتي معناها بالله يردماد الله إلهي سبحانه وتعالى يا مهندقانا ما يكلا مهندقاي waalidiintii manaha dhallinyaradan ha barbaaridii saa sababtee marka waalidiinta oo manaha dhallinyaradan dhalli jasaahum allahu khayr lana dhallinyaradan oo manaha dadaalkiiboona biyen jasaahkum allahu khayr lahaa hadafka ama manaha yaraanti ilaa sacadun wala lasiin manaha lasiin garab surinyi oo lasiin barahay dadaalkan iyo juhdiga lasiinka biyahay maad isweydiin ah may wahaa koo horta in isig nafti tiidin anfacdan naftiin walangobatan lama ini waalidiintiin walangobatan saddex ini muslumiinta mana anfacdan muslumiinta guud inisi anfacdan hadafka saasu dadka ma qiim badan aha dadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinshow bardan oo culimmada ah marka inisi culimo nagatan fahantan diinkin sahta mana anbaratan anbaratan oo macnaha fa'iidaysatan oo diinkinka dhegnaatan marka hadafka saasu isigna macnaha dadaal muujidan si isig macnaha lisiinka dadaali indadaalan manaa siinkurajir indadaalan oo macnaha waalidiinta indadaalanna walbartan naftirtiida walbartan ummaddii muslimiintii walbartan anfacdan hadafka saasu marka lan kasto muslim ah ini marka manaha fikir oo manaha naftiis horta manaha isbadbaad iskaday haddana manaha ehelshay saas oo kale hadafka liinbaahanyi saasu dhallinyaray may siin dardaarmaane una wakhti mayl rooga wakhti fitan ah wakhti macnaha xaaladda khataratan la roogo walbarashada macnaha walaa la barada waalidiinta juhdi iyo dadaala biyaayan odayaalkii culimmadii ugaasadii nabadoonnadii waalidiintii maamulka islaamiga mana dhex roogo mana walaaya islaamiga dadaala biyan juhdiya biyan wala iskobsi wala iska taladii dadaalkaas markaa libbii ina liin dayacna meel kasta may la fadhiya may waha insha talaafan xun la fadhiya meel kasta may fadhiya macnaha unug waaliday walhambarne macnaha inshaga dambe ulahayna fadhi in aqlaga la siin kuuxadna la siin dhumiina fasahaada la fadhiyi dhiniya o dhan fasahaad la fadhiyi dad yar ya toosan marka inaysiin digtoonatan isku jartan diinkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaalsatan difaacdan oo aan gargaartan oo baratan ummadda muslimiintan bartan marka hadafka saasu inay isin ogaatan daraansanaatan fitanta geedka manaha adduunyada jarta gaalada geedka macnaha katay oo weerar islaamka haka gaadi oo macnaha duulaanka eh oo macnaha waddamada dhooban inay macnaha diintagno macnaha fasahada gaalnimo iyo ninjiidee fadahayt walkalam fadahayt maca daalika ma hinin gabati haanoon dhogorti niila eh luguda niila eh niila midabku eh manaa yaha ninka gabati inay si isku jartan oo diinka ilaahay subxaanahu wa ta'aalaa ilaalsatan dad may ka garaabadahayta gaalada macnaha magac culmo sheegadahayaan culmona an ahayn iyo macnaha ninka gabati inay isig markaa digtoonatan ka dhex sugnaatan muslimiinta walaayaadka islaamka dhex sugnaatan diinkiigna ilaalsatan intaasi siin dardaarimo jasaakum allaahu khayr intaha koobe haada wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa malaaq ibraahim malaaq maxamed malaaqa beesha hubeer بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إلهي سبحانه وتعالى يا مهد رسول الله عليه نواف جي إسلام لماذا معانك بدن ونمة الإسلام الله أصحى مهد أمانتي رسول الله إن رمتي جهدي بدأ ددال بدن يوبيين يجيك إلهي سبحانه وتعالى حفلة قيمة بدن يا إلهي نيديرسي إن لحك بندكو xalaqadii ku socotay deegaanka ilbaab tiyadahayti marka insha allah walaalahaas saasaan ka mahad eliyaan may kale mahad eliyaane walaayada degmada iyo walaayada tuulada oo iska garabsaday in arrintu juhdi badan iyo dadaal badan yoo biyeen dartiye ilaahay ninka suurtageli intaas kabacdi may dardaaramaane haddii ilaahay subxaanahu watacaala dhallinyaradii oo afartan kagofhayti xalaqadii ilaahay subxaanahu watacaala geekus walbarashadii iyo ixtitaamsha ilaahay isla deersi in ilaahay linka xamdi dhallinyarada runtii weelidiintii oo mar hore ha dadaaleen iyo naftii oo dadaal badan oo muujiyeen haddii in dadaala lahayna dhallinyaradu dhammaantay may dareeman aheen inii shaldhii fadne iyo lankasta muntaad isheena fadniyo dareeman taas marka dadaal badan yoo suubiya ilaahay subxaanahu wa tacaala usuka xanuuniya ka suubiyaan yaradii iyo weelidiintii may la dardaaramaane haddii culummadii oo shahaadooyin intuu muslimiin asiin ku naqadeen oo lejma xarakada ku socoto hadda geerka ilaahay siin qadari in hortiin fadhiyado imtixaan siin ku qaadi haddana bal ammaantin iyo dardaartin yaada ogaad oo intuu oo dhogna hadda marka abaalmarin leeyiin oo shahaadooyin leeyiin walla horta inta badan xamari ma walaayaad marka may liinku baahanyaa cunug kasta ama lankasta inta fadhiyo in maktabarka ilaahay isu siinjeeyi ka ku dheer isinraadadan marka insha allahu hadda may isfaraanahe oo dardaarahan ninka horreey kumad ahaa madaaristii deegaankii haddii baadii ete haddii beled ete fartan dugsa haddii deegaankii haymila ku hela may nagada korow deegaankaas oo dhan tajwiid hadda jeela ka xisaabo kor laakiin hadda macallimiintii deegaamada tuulooyinka fadhiyaan iyo macallimiintii meelo barshoo dugsiyaalka ka fadhiyaan marka unu fiirin oona deegaanka dibandhib badan yaa lahaada laakiin intuunba haddii kahaana insha allahu walayaha in lagu bahya iidan dareemaan war haddaanan runtii marka uga kor asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intii ay socotay munaasabadda waxaa bandhig sameeyey ardayda macadka loo soo xirayey ee beesha hubeer
رميم وين تسكون تجي قبل الهجاء لالي بلي نتنلي الهجاء
وثلاثة لمن ضبا ضخفاء ندغمون وإذا فقاط الأول اللقاء عند الباي من شفوي للقضاء والثاني ادغمون بمثلها أتى وسمي ادغما صغير يا فتى ثالث الإظهار في البقية من عرف وسام يا شفوية واحذر لدى واوين وفاء تغتفي لقربها ولاتحاد فاعرفي ويرده منها خلا إبراهيم فالأول القسيم هذا تكليم وزينب رقاية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة الضير الضيب بعد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حضروا بنيان بيت الله لما اندثروا وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الاسود ثم وبعد عام أربعين أرسلا في يوم الاثنين يقينا منقولا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام؟
أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا كم مراتب الدين الإسلام مراتب الدين الإسلام ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو يضع الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه رقيقا مستافلا من أحرف وحاضرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لا ما لله لنا ولا تلطف على الله ولض والميم من مخماصة ومن مرض وباي برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجميع كحب صابري ربات التثات وحج الفجر بينا مقالقلا سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصصا أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو وراق قراء إذا ما كسرت كذاك بعد بعد الكسر حيث سكنا إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأكف تكريرا إذا تشدد وفخم الأمام من اسم الله عن فتن أو ضمين كعبد الله
mid ka mid ah waalidiinta dhalay ubadkii qalinjabintooda loo fadhiyey ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri اddunya waaddiin وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ilaahay subxaana wa tacaala waa mahad ballaaw i dhammaad baan lahayna ka mahadiyaan ilaahay subxaana wa tacaala may su'aaladaane namcada tan itan oo kale seembar alla niin siyaadiyo niin kordhiyo nii xanuuniyo niin fududaayo ni arzeer oona ii muslimiinta dhammaantayna bacda alxamdalah dhallinyarada in badan waa la dardaarmay mayleenaa horti khayr alla ha siinsiyo hal cunugu hamiinko dhuumadi oo laha qobaday amba la rahaaw ma dheegin xag iiga hortiinga ma aragin dadaalin alla siin barakayn hadde wala barateen ilaahay subxaana wa tacaala siin fududaaye laakiin kuuma rogtaan ilaahay subxaana wa tacaala diin shay ma dhammaado ilaahay subxaana wa tacaala kutubadiisna ma dhammaadaya walaagiisiin dhammaan ani isan diyaar galowtaan xaqeega waan isan ka fakartaan adduunyo iila laabsha iyo nocosha ii sabardarro isan isku cilaaladaan ilaahay subxaana wa tacaala dad umuddo an barakeeyow yoona walbaralaaw waana ka sabaraayaan walbarashadiina diyaaran ah walay ii bardeen ii ku muqutay allah siinku waala warkii intaasa hagaabaya wabilahi tawfiiq ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gadow sheekh luqmaan abu anas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي بانهم هاد علينا سبحانه وتعالى نعمك أو نوغلي ee aanu koobi karin uguna horayso nimcatulislaam nimcatu lamn nimcatu sixa nimcatu lmadar allihii nagu manaystay oo na siiyey ayaannu mahad celinaynaa jala jalaaluhu dadka haddii ay khayr sameeyaan oo waxaa weeye shay wanaag ay sameeyaan waxa ugu yar waa ina la yidhaahdo jasaaka allaahu khayran hebel waa hagaajiyey ardada siduu sheegay al-ustaad macalin guure ardadu in ay leedahay masaayaad gaara ilaahay fadligiisa ay ku noqotay tabaaraka wa tacaala juhdigaas baxay ee macallimiinta ay bixiyeen ee waxaa weeyaan macallinka markii dee macallimiinta intixaanka ay qaadeen ay soo baxday inay dulaabtaan waxaa weeyaan macallimiintan ay yihiin mumtaaziin waxaa weeyaan waa arrin gobolkana farxad u ah beesha gaar ahaan farxad u ah deegaankii aad ka soo jeedeen farxad u ah adinka qulubtiinna iyo dadkiinna iyo waxaa weeyaan ummadda aad waxaa weeyaan maamuli doontaana farxad wey weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kuwii barakoobo ummadda wax u tara allah intaa kadib insha allahu tacaala waxaan rabaa dardaarankaygu waxa ugu horeeyo taqwalahi subxaana wa tacaala fi siri waalcalam maxaa yeelay annaga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay annaga iyo ummaddii naga horraysayba in loo dadaarmay hal arrin arrinkaana wuxuu ahaay ilaahay subxaana wa tacaala cabsidii inaan allah ka baqno tabaaraka wa tacaala maxaan helaynaa cabsidii ilaahay subxaana wa tacaala waxaannu ka helaynaa ilaahay subxaana wa tacaala arrimaheenna oo dhan ayuu ilaahay ku fududaynaa tabaaraka wa tacaala ilaahay rasiquu nagu siinayaa ilaahay madarkuu nagu siinayaa ilaahay owlaad buu nagu siinayaa ilaahay caafimaad buu nagu siinayaa waxaa lagu helaa marka taqwada alle subxaana wa tacaala wax walba oo beli'aadanka manfaco ee ayaa lagu helaya alle subxaana wa tacaalana wuu noo sheegay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah taas ayaa dardaaran noo ah qodobka labaad ee aan u dardaarmayo waxay tahay dalabulcilmiga ama waxaa weeyaan macallimiintu istiqaamo hadda waxaanu sheegnay in la faa'iiday oo aad mumtaaziin tihiin soo maa maxaa la rabaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay dadku ugu horreeyo cadaabka gelaya walciyaadu billaahi inay yihiin hee qaari qur-aankii ilaahay bartay soo saas ma lianna maxaa yeelay wuxuu ka tegey wuxuu ilaahay ugu taragulay ikhlaaskaa laga waayey istiqaamadii uu ka tegay macnaha in la sheeg sheego ayuu wax u bartay cadaabaana lagu mutaystay waxaannu leenahay marka qodobka koowaad oon aan u dardaarmayo culammada waxay tahay walaalayaal istiqaamo dardaarankaasna waan u dardaarmayaa walaalaha muslimiinta guud ahaan gaar ahaan macallimiintu arrinkaa waxaa laga rabaa istiqaamo inay nagu aadiso waxa aan rabnay inaan gaarno insha allahu tacaala haddaysan acmaasha aysan lahayn sidqi haddaysan lahayn ikhlaas haddaysan lahayn allakacabsi waxba meel kuu gaari maayaan waxaa kaloon rabaa ardada inaan dhaho juhdigaa idinku baxay beesha juhdi ay bixisay macallimiinta juhdi ay bixiyeen ardada juhdi ay bixiyeen juhdigaas maa cayaarba soo hadaf lama leheen waxaa loo baahan yahay in aad u adeegtaan ummadda aad ka soo jeedaan iyo ummadda muslimiinta guud ahaan insha allahu tacaala waxaad arki doontaan in meelala badan laydinka dalbado degmooyin badan in laydinka dalbado maadaama aad tihiin dafcadii ugu horraysay ee ka soo baxday gobolka gado waxaa la rabaa marka ummadda inaad wixii barateen gaarsiisaan ikhwaani marka insha allahu tacaala waxaanu leenahay marka waajibaadka idiin saaran aad buu u weyn waxaan rabaa ikhwaanay qur-aanka xasuus buu leeyahay saamayn buu leeyahay markii lagugu akhrinayo ama aad akhrinayso saamayn buu leeyahay matahay misma saamaynta uu leeyahay marka waa inayna saamayso waa inaan dareenno waxaa isweydiin leh bulshada kaalinta aan ku leenahay maxay tahay ka culamo ahaan ka macallimiin ahaan macallinka waa daacigii ugu horreeyey oo ummadda khayrka u sheegay matay misma ardayaa lagu keenayaa weligiis alif looma dhigin yaa wax u bilaabay kelmadda khayrka yaa u bilaabay waxa soo saaro adduunka maamulaya waa adig macallinka waxa soo saaro caalinka waxa weeyaan kutubaha akhrinayo mufasirka waa adiga macallinka marka albaabka khayrka koowaad waxa garaaca waa asay qodobka labaad oo macallinka uu taagan yahay waxaa weeyaan kitaabka ilaahay inay daraasaysaan ayaad u taagan tahay marka waxaad taagan tahay masil aad iyo aad u qiimo badan qodobka ugu dambeeya oon macallimiintu u dardaarmaya waxaa weeyaan alikhlaas ilahay camalkeena ikhlaas ha ka dhigo hadduusan camal ikhlaas ahayn waxba tari maayo ugu dambayn waxaan ku soo gebagabaynayaa adducaa waxaanu ducaynaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo ducaynayna gaar ahaan waxaanu ducaynaynaa dadkii khayrkan ka shaqeeyey ee reer elbeeto oo ducaynayna insha allahu tacaala way naga farxiyaan allah ka farxiya amiin ah maalkooda allah ha barakeeyo dadkooda allah ha barakeeyo beeraha allah u barakeeyo jiilka soo karaaya jiil diinad allah ka dhigo dad ahlu daco waa ilaahi subxaanahu wa tacaala jihaadka allaha geliyo ilaahi subxaanahu wa tacaala muslimiinta guud ahaan ilaahi subxaanahu wa tacaala cadowgooda ha jebiyo islaamkan ilaahi subxaanahu wa tacaala ha qaweeyeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala daaraha ay gaalada naga haysato oo muslimiinta lagu dhibaataynayo ilaahi subxaanahu wa tacaala ha inoo furo yacni muslimiinta xabsiga lagu haayo ee gaalada cadaabayso oo inqaabayso ilaahay waxaa weeyaan gacmooda ka soo daayo hada wabilaahi towfiiq واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin kale oo ka mid ah warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe waana warbixintii labiyo tobnaad ee uu noo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku tegey
waa maalin kale iyo degmada gamboole xilli aroornimo ah oo waaga inoo baryay ayaynu u soo kallahnay aniga iyo waaliga degmada magaalada bannaankeeda si aan xog dheeraad ah oo ku saabsan deegaanka aan uga helo waaliga degmada iyo in aan indhe indheeyo magaalada daafaheeda kuna soo damaashaadno dhulka quruxda badan ee deegaanka allah uu ku munastay khayraadka kala duwan waa dhulka loo yaqaano beybiga oo xilliyada jiilaalka ay u soo naq doontaan xoololeyda weliba xilliga aan booqday waxa ay ahayd waqti ay xoololeyda ku dhaqan deegaanka ay xoolahooda isugu keenayeen halkaas si ay uga faa'iidaystaan dhul daaqsimeedkaas marka taa laga soo tago deegaanka ayaa waxa uu la gaar yahay ceelal biyoedyo gaagaaban oo dadka deegaanka magacyo gaar ah ayay ula baxeen sida ceelka digtoorka calool baxshe iyo keliya sifeeye booqashadeeda ceelashan ayaan dul istaagay dad iyo u soo biyo doontay oo rag iyo dumarba leh isla mar ahaantana u soo caafimaad doontay ceelashan walaal wallahi ceelkan waa ceel maasha allah waa ceel daawo ah xanuuno badan ayaa loo isticmaalaa sidii baawsiirka kale infishin gaas calooleed gaaska caadiga dad badan ayaa ceel ku caafimaaday oo looga soo waayey dibida iyo meelahan daawo looga soo waayey oo loo keenay muxuu sameynayaa maka qofka markuu cabo wallahi ceelkan markaa cabtid waa waa kharas bixisaa saq ayaa ka imanaysa dad qaar waxay ka imaadeen bahalla dad qaar dhagaxinay keeneen marka ceelkan waa ceel daawo ah dadkana inta badan og yihiin waana ceel fiican ceelkan oo keliya kuwa daawooyinka lagu tilmaamay mise ceelal kalaa jira walaa ceelal badanaa jirin laakiin hada asaga u fiican ceel waxaa jira oo la cabo oo si kaadada si aad u keenaa igfishinka oo la isticmaal ayaga noo jiraan
jiligow dadka waa imaadaan waxaa loo cabaa igfishinka waxaa loo cabaa malaarida gaas caloolka aa loo cabaa inta badan dadka waa iskaga daawadaan dadaa bahal dhiga bahalada dadaa maxaan ku sheegaa wax walba maasha marka jiligow maasha allah waa lagu caafimaaday adiga intii imaaday meeshan dhexdooda nin ku darsada ma arkin qofaa la keenay oo yoomi karin oo joogso karin aan socon karin oo ku socday oo ku caafimaaday oo dibidda wax looga soo waayey dalka wax looga soo waayey oo jiligow ku caafimaaday maya maya caafimaad u imaaday shalay aan imaaday isniinti maalinka suuqa heday marka caafimaad dartiisa aan u imaaday waa maalmaha dhammaan iska xanuunsanaya marka waxaan rabay isbitaal ina aada marka waxaa leedhahay isbitaal waxaa kaaga fiican ceelka jilibow gambola tag marka waxaan u imaaday in maxay ahayd caloosha ay socoto oo ekfashin iyo baabasiirka iyo waxaas haddii aan iskiga cabsanaya aan ugu daawoodo ilaahina ugu cafiya dad badan oo ku caafimaada lii sheega oo isbitaal ina kasoo laabtay imaaday waa hagaag dhegeystayaal aniga laftarkeyga insha allah ceelka ayaan daw ahaan u cabayaa biyihiisa waana bilaabay waa liitarkii ugu horeeyey talada waxaa la igu siiyey inaan cabo kadibna aanan muddo saacada ah isticmaalin wax markaa dawo ah waayahay bismillah caagii kalan soo qabsaday oo laygula taliyey waa xaraare qof kaloo ka mid a dadka deegaanka ayaan la kulmay oo inooga warbixinaya ceylka iyo howlihiisa iyo caafimaadka magacaga maxamed maxamed waxaad sharaxaad kooban naga siisaa bal ceelkan jilibow sababta jilibow loo yiri iyo waxa ay dadka u cabaan intooda badan marka laga reebo xoolo dhaqatada oo xoolahooda ka waraabsanaya maaha horta jilib waxa loo yiri horta jilibow asaaba jilib jirabo waa aragta ceelka waa iska gaabin cabirkiisa ha jilib waaye haye waxaa waaye dadkan wuxuu caboon dadka caloosha laga haaye dadka boogaha oo lugaha anoo kaleet hadda hor hadda ka hore waxaa igu dhacday boogo qaras baa igu dhacday lugaheeda ujeeda amalaynaa waxaa waaye daawaan isticmaalay daawadii wax baa ii tiri weysay ceelkaan isticmaalay labaatan beri markaan toban beri markaan cunaa jirka wuxuu noqday nadiif lugaha madowgooda muuqda ujeeda amalayhaa nabaradi nadiifaa noqday ceelka waa ceel adiga aad u daawo badan waaye ilaahay baa wax daaweeye waxaa waaye ninka tala saarta ilaahay ninka tala saarta cuna cabba waa ku ciimana
waa hagaag eh, dhegeystayaal eh, ceelashii kale ayaan soo aaday Eh, gaar ahaan kuwan waxaa laygu tilmaamay in ay yihiin kuwa markaa dhagxaanta keliya ay u fiican yihiin ayaa laygu yiri marka eh, hadda ayaan markaa mootadii aan soo raacay ka degayaa waana fiirinaynaa eh, dadkana waan ka wareysanaynaa Een, waa sida aan idin sheegay ee, dhegeystayaal waxaan hadda soo gaaray een, maqaaxi markaa ceelka ka soo horjeeda Een, dad waxaa ku jira oo sidaas oo kale ee, dawa ahaan een, ceelka u isticmaalaya Een, maqaaxida markaan gudaheeda soo galay ee, rag baan kula kulmay halkaas oo een, cunaya markaa daango ama waxa loo yaqaano qamir Ee, adeer magacaaga ismaaciil wata ismaaciil bal eh, waxaad cunaysaa daango shaaxa ku ag yaala bal horta intaanan xaaladahaada hoose u gudbin bal daangadan iyo waxaan waxaad cunaysa bal ii sheeg aan daagadii qamirkan waa iyo shaaga waa Haye.
oo qararka waa duurkii waxaan cabaa kooba caano ah wax kale mata kabo waa wax kale ma u dhawaanaysa wax kama dhowaanaybo macnaha haddaa soor cuno badar cuno baasta cuno bariis cuno waxaa laga yaaba in ay xiranta oo caloosha ku istaagto haa marka adiga hadda dawaa kuu socota sidan haa saan daawo kufriyo dareemo daawo ilaah keen kara laakiin marka midaan saan daawo kufriya marka marka eh, biyihii ceelkaad soo cabtay eh, daangadina waa cunaysaa haa haye marka daangada maxay qabanaysaa faa'iidaynaysaa daangada wallaahi dadku waa cunaan laakiin anin daa martii dad cunaha arkay oo ka cunay laakiin waxay dhaheen daangada waa fiican tahay oo magii cunto biyo kadaa cab marka gaas caan kadaa cab marka caloosha waa baxya marka Ha.
marka laakiin raashin kale ma cuno ma cuno Mhm. raashinkii kale waa joojisay Waa jooji, haa.
ilaa daawada ka dhammaanaysa haa inaan intii khasbaxay maarta Ha.
waa jooji marka Mhm.
marka marka xanuunkaaga ugu badan eh, xaguu ka jira xanuunkeydii waxaa iga jira aniga marka nin horta xanuun waa jiraa Mhm.
oo jilbaha iyo waa dhowrka ila xabanay Mhm.
laakiin markii markii imaaday haddaan berigeyda berigeyda markii imaaday oo jilbaha leegahay madax baa leegahay marka alxamdulilaahi markintaana waa caynta xoggaa leegahay laakiin xoggaa ilxan ugu jiro qarasii intaa imayna marka soo degta inta mare Ha. waa jilbihii iyo ka waran xanuunada jilbihii waa onda waxaa waa intaa laakiin qarasta waa xoggaa maga xaal ulxaa marka Ha.
qarastane had xoggana shalay iyo maanta le bilaawahaaba Ha.
marka hore waa cayntay laakiin jilbihii xanuunayay iyo cajiskii ahay waa ideen marka biyaha markii cabala barakeeya marka alxamdulilah waa arona sakan warana Wey, marka biyahan inta badan caafimaada loo soo dontaa miya wallaahi eh, biyaha waa la cabaa waa la cabaa marka waa qaras wixii qaras qaba waa cabaa ugu dambeyntii nabadoon maxamed cumar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo aan kala sheekaystay arrimaha ku saabsan ceelashan biyaha ayaa waxa uu ii sheegay in ay tajaarub badan oo dhanka caafimaadka ah ay ku arkeen bulshada deegaanka taasoo waqtiyo badan lasoo isticmaalayay fashka urur leeyihiin marka eh, ceesha in badan waa saas waaye ceel xaggaahoo waxaa la yidhaha asiga doctor jilibow la dhaa doctor jilibow maxaa loogu bixiyey doctor jilo maxaa loogu waxaa loogu bixiyey eh, xagga caafimaadka eh, yacni eh, shubankii calooshii qofkii soo xanuunsan oo imaanaya waa ku caafimaadaya dad badan caloosha ka fuhuursan oo kismaayo yar yar hadda kahor ka imaada anigu aan la sheekaystay wuxuu ugu yidhi eh, muddo oo adiga eh, sad- laba sana aan jirranay calooshii saan ay ahayd oo xanuunsanaay xanuunka marka saas awgeed meeshaan u imaaday Eh, magan hadda afar bood joogana calooshii way shuuqday waa u caafimaaday korkiisa xataa nabaraagan dhadhash muu imaanay hadda waa u caafimaaday macnaa saas uu iga sheekeeyey marka waxaa loogu bixiyey doctor jilibow dadku wuxuu u yaqaaneen doctor jilibow macnaha doctor jilibow la dhahaa biyihiyaa dhaktar noqda dhaktar noqday haa marka ceelkan hadda hortaayna ka muuqdo oo kabis kale waxaa ceelka fisha ku rooran kuu sheegaa weeye marka ceeshu inta badan waxay u roon yihiin caloosha in lagu socodsiiyo macnaha xanuunaas ay u fiican yihiin dadka meel badanay u imaadaan kismaayo xamar eh, meel kasta ummado badan a imaado meel kastaa laga yimaado ugu dambayntiina dhegaystow maxaynu ka garanaynaa ceelka yiblane ee dabaasha loo aado isla mar ahaantaana sidoo kale lagu sheegay in xaalado kala duwan oo caafimadeed laga helo
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا